maxniintii cutubka siddeed iyo soddonaad oo meeshii allabariga lagu gubi lahaana wuxuu ka sameeyey qori quraca oo dherarkeedu wuxuu ahaa shan dhudhun balladhkeeduna wuxuu ahaa shan dhudhun afar geesood bay ahayd solojooggeeduna wuxuu ahaa saddex dhudhun oo geesaheediina wuxuu ugu sameeyey afarteeda rukun oo geesahooduna isku waslad bay la ahaayeen naxaas buuna ku dahadhay oo wuxuu kaloo sameeyey alaabtii meesha allabariga oo dhan kuwaasoo ah dheryihii iyo majarafadihii iyo madiibadihii iyo mudacyadii iyo dabaqaadayaashii oo alaabteeda oo dhan wuxuu ka sameeyey naxaas oo wuxuu meeshii allabariga u sameeyey shabag naxaas ah oo gaadha qarka hoostiisa ilaa kala badhka afarta daraf oo shabagii naxaasta ahaa ayuu u yeelay afar sido si ay u ahaadaan meelihii ulaha laga gelin lahaa oo ulihiina wuxuu ka sameeyey qori qudhac ah naxaas buuna ku dahadhay oo ulihiina wuxuu ka geliyey sidooyinkii meesha allabariga si loogu qaado oo wuxuu meeshii allabariga ka sameeyey looxyo sida sanduuq madhan oo kale oo barkaddii waysada iyo salkeedii wuxuu ka sameeyey naxaas taasoo laga helay muraayadihii dumarka ka adeegi jiray teendhada shirka riddeeda oo wuxuu sameeyey barxaddii oo barxadda xaggeeda koofureed waxaa ka lushay daahyo dherarkoodu yahay boqol dhudhun oo ah maro wanaagsan oo tiirarkoodu waxay ahaayeen labaatan saldhigyadooduna labaatan naxaas laga sameeyey tiirarka qabsatooyinkooda iyo waxyaalihii la yskugu xeli jirayna waxaa laga sameeyey lacag oo xaggeeda waqooyina waxaa ka lushay daahyo boqol dhudhun ah oo tiirarkoodu waxay ahaayeen labaatan saldhigyadooduna labaatan naxaas laga sameeyey tiirarka qabsatooyinkooda iyo waxyaalihii la ysugu xidhi jirayna waxaa laga sameeyey lacag oo xaggeeda waqooyina waxaa ka lushay daahyo boqol dhudhun ah oo tiirarkoodu waxay ahaayeen labaatan saldhigyadooduna labaatan naxaas laga sameeyey tiirarka qabsatooyinkooda iyo waxyaalihii la ysugu xidhi jirayna waxaa laga sameeyey lacag oo dhinaca galbeed daahyadiisugu waxay ahaayeen konton dhudhun tiirarkoodu waxay ahaayeen toban saldhigyadooduna toban oo tiirarka qabsatooyinkooda iyo waxyaalihii la ysugu xili jirayna waxay ahaayeen lacag oo xagga bari daahiyadiisuna waxay ahaayeen konton dhudhun oo iridda daahiyadeedu dhinac waxay ka ahaayeen shan iyo toban dhudhun tiirarkooduna saddex bay ahaayeen saldhigyadooduna saddex oo dhinaca kalena sidaas oo kaley ahaayeen oo barxadda iriddeeda xaggan iyo xaggaasba waxaa ka lushay daahyo dherarkoodu yahay shan iyo toban dhudhun tiirarkooduna waxay ahaayeen saddex saldhigyadooduna saddex daahiyadii barxadda ku wareegsanaa oo dhamma waxay ahaayeen maro wanaagsan oo tiirarka saldhigyadoodu waxay ahaayeen naxaas qabsatooyinkooda iyo waxyaalihii laysugu xili jirayna waxay ahaayeen lacag tiirarka madaxyadooda waxaa lagu dahaaday lacag oo tiirarka barxadda oo dhanna waxaa laysugu wada xidhay lacag oo daaha barxadda iriddeeda wuxuu ahaa wax daabacan oo ah buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo dherarkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhudhun sarajooggiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun oo u dhigma barxadda daahyadeeda tiirarkooduna waxay ahaayeen afar saldhigyadoodii naxaasta ahaana afar qabsatooyinkooduna waxay ahaayeen lacag oo tiirarka madaxyadoodii waxaa ku dahadhnaa lacag waxyaalihii laysugu xidhayna waxay wada ahaayeen lacag oo musmaarada taambuugga iyo barxadda ku wareegsanba kulligood waxay ahaayeen naxaas waatan tiradii alaabtii taambuugga kaas oo ah taambuuggii maragga markii la tiriyey sidii muuse ku amray adeegidda reer laawi oo uu tilmaamay itamaar kii wadaadkii haaruun ahaa dhalay oo kulli wixii rabbigu ku amray muuse waxaa sameeyey basaleel oo ahaa ina uuri oo ahaa ina xuur oo qabiilkiisu ahaa yuhuudda oo waxaa isaga la jiray aholiaab oo ahaa ina axiisamaag oo qabiilkiisu ahaa daan oo wuxuu ahaa mid wax xardha oo aad iyo aad u farsamo badan iyo mid yaqaana sida loo daabaco buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo dahabkii la bixiyey oo lagu isticmaalay howshii meesha quduuska oo dhammu wuxuu ahaa sagaal iyo labaatan talanti iyo toddoba boqol iyo soddon shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo shirka intiisii la tiriyey lacagtoodii waxay ahayd boqol talanti iyo kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah waxaa nin kastaa bixiyey baqac kaasoo ah nus shaqal oo la eg shaqalka meesha quduuska ah oo kulli intii u gudubtay kuwii la tiriyey intii jirtay labaatan sannadood iyo wixii ka sii weyn waxay ahaayeen lix boqol iyo saddex kun iyo shan boqol iyo konton nin oo saldhigyada meesha quduuska ah iyo saldhigyada elxidhku waxay ka samaysmeen boqolkii talanti oo lacagta ahaa boqol saldhig baa laga sameeyey boqolkii talanti saldhigba talanti baa laga sameeyey kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan shaqal ayuu tiirarka qabsatooyinkoodii ka sameeyey oo wuxuuna ku dahaaray tiirarka madaxyadoodii wuxuuna ka sameeyey waxyaalihii tiirarka laysugu wada xidhay naxaastii la bixiyey waxay ahayd toddobaatan talanti iyo laba kun iyo afar boqol oo shaqal oo wuxuu naxaastii ka sameeyey riddataannada shirka saldhigyadeedii iyo meeshii naxaasta ahayd oo allabariga iyo shabageedii naxaasta ahaa iyo alaabtii meesha allabariga oo dhan iyo saldhigyadii barxadda ku wareegsanaa iyo saldhigyadii iridda barxadda iyo musmaaradii taambuugga oo dhan iyo musmaaradii barxadda ku wareegsanaa oo dhan